odayaasha golaha guurtida iyo sidoo kale culummada degmada caabadu ayaa si kale uga hadlayay dhowaan dhacda ka dhacday gobolka qorraxeey ee dowladooyinka soomaliya etoobiya taasoo maleeshiyad kasoo jeeda degmada shilaabo ay ku dileen dad xoondhaqaata haddiidkan ayaa dhacay kadib markii maleeshiyad ka yimid degmada shilaabo ay weerar ku qaadeen dad xoolo dhaqato ah oo ku nool deegaan hoostaga degmada shilaabo ee gobolka qorraxeey taasoo dhaawac iyo dil lagu geystay dadkii shacabka xoodhaqatada deegaanka ku dhaqnaa dhacdadan sida lagu sheegay wararka maleeshiyaadka kasoo jeeda degmada shilaabo ayaa ku eedeeyay xoolodhaqatada caabadu waaq in ay ku xadgudbeen xuduudda eema dhulka ay leeyihiin maleeshiyaad kasoo jeeda degmada shilaabo haddaba waa kuwaan qaar ka mid odayaasha dhaqanka degmada caabadu waaq iyo culimadiinka oo ka hadalay dhacdadan una baaqay maamulka dowladeenka soomaalida inuu wax ka qabto si looga shaqeeyo amniga iyo nabadgelyada bulshada deegaanada dowladeenka soomaalida etoobiya shirkan jaraacid waxaa loo qabtay waxa weeye waa maslaxo waa walaaltinimo waa wanaag waa wixii hadda ka dhacay shilaabo degmada shilaabo ama gobolka qoraxay laaso caanood iyo fadhi garaadliyo quracshir iyo inta leh wixii ka dhacay dejintoodii iyo maxaanku raa maslaxadooda weye waxaa hadda shirkan jaraa'id loo qabtay waxaan leenahay beelaha sade samra dulqaata fadhiya wixii la qabta ha la arko dowlad baa carada maxaanku dhaha xukunta dowlad baan ka warsugaynaa dowladdiina waa lala hadlay aad iyo aad baa loola hadlay idinkuna intaas qaata sawirkaas qaata waxaanu halkaa ku qabanaynaa shir jaraa'id kaasoo aan uga jeedno dhibaatada ka soo cusboonaatay gobolka qoraxay oo aanaan garanayn waxa sababahaya oo dad badan lagu laayay oo aan dagaal ku jirin baan maanta u qabannay shirkan jaraa'id inaannu u sheegno maamulka ummadaasi hoos tagto oo sida xaqdarrada lagu laynahayo dadkii meeshaas deganaa in maamulku soo dhex galo oo wax ka bedelo oo wax ka qabto oo hawsha dhacday ka daba tago oo dadka gacankudhiiglayaasha ahoo dadka iska laynahaya dowladdu ka daba tagto sidaasaan maanta u qabannay shirkan jaraa'id shirkan jaraa'id waxaanu u qabannay kana cabanaynaa waxa ka jira qoraxeey dadka lagu laynahayo oo aan waxba galabsan waxaa weeye etoobiya waa kibillo badan kibillada badan annagu midka soomaalida ayaanu ka tirsannahay amarkiina la siiyo oo dowladda kibilkuna siiso waa fulinaa ma diidno kama hor imaanno sidii amarkaana loo siiyey baan u fulinaa annaga oo tixgelinayna dowladda iyo dariska nala degan oo walaalaha ah hadda waxaanu dhiibnay kun halaad baanu bil gudaheed ku dhiibnay waa wax taariikhi leh ayada oo kunkii halaad gacantanana markay ka dhiibeenna waxaanala ku bilaabay dilid baaqan odayaasha dhaqanka degmada caabudwaaq ayaa ku soo aadaya xilli ay xiisad ka taagan tahay degmada shilaabo ee gobolka qoraxee taasoo u dhexeysa dadka xoodhaqatada iyo kuwa deegaan kuwaasoo isku haya daaqsinka xoolaha sida ay sheegeen dadka deegaanka shilaabo ee gobolka qoraxey